aan ku horeynaya garaad cabdulaahi garaad soofe oo kamid ah isimada ka qayb galay kulan ka socday tuulada buuro wadal ayaa sheegay inuu kalsoonidii kala laabtay shirka kadib markii uu ku eedeeyey inuu ka leexday ujeedooyinkii loogu talagalay shirkaasi wariyahayaga magaalada garoowe nuux muuse birjaab ayaa warbixintan noo soo diray
garaad cabdulaahi garaad soofe oo ka mid ah isimada deegaanka s c gaar ahaan kasoo jeeda deegaanka buuhodle ayaa ku tilmaamay shirkii dhowaanahan ka soconayay deegaanka buuro wadal mid aan guul laga gaarin kaasoo ay isugu yimaadeen isimada kasoo wada jeeda sool sanaag iyo cayn garaad soofe oo xalay shir jaraa'id ku qabtay magaalada garowe waxa uu ku sheegay in shirkaasi uu yahay mid aan dan ugu jirin beelaha deegaankaasi ku abtirsada waxaan idin ogeysiinayaa shir ka soconayey beryahan tuulada la yidhaahdo tuulada buuro wadal oo ay isimada sool iyo sanaag ku shirayeen aniguna in badan aan wax ka soo waday markii aan wax leendheeyey waxay ila noqotay inaan kala noqdo kalsoonideydii aniga iyo wixii ila taluuba waxaan ku waxyaalahan ku dilay waxaa ka mid ahaa markaan arkay sirkulku qaabka uu socdo waxaan waxaan istusay inayan waxba ka soo baxaynin marka inaan meelaan aan u arkay inaan waxba ka soo baxayn inaan waqti iskaga lumiyo ma aanan doonin caqil maxamuud xaaji cumar camey oo isna shirkaasi jaraa'id cuqaashi ka hadashay ka mid ahaa ayaa ku tilmaamay in kulankii buuro wadal u ahaa mid lagu burburinayay maamulka puntland sida uu hadalkau dhigay waxaa loo jeedaana ay tahay dan dad gaaray leeyahay oo ay doonayaan inay iyagu dibadaha iyo wax kaga urursadaan inay dan gaaro ay leeyihiin ku qabsadaan oo dano iyagu ay uun keligood leeyihiin ay ku qabsadaan marka ugu horeysa horta waa taas aan eogahay ee aan ku raacsanahay garaadka iyo annaguba inaanu kaga baxno waxay leeyihiin waxbaanu qabanaynaa oo waxbaanu xoreynaynaa dal baanu xoreynaynaa ujeedadooda dadka hawshaa wata ee qaarkood ragga ah ujeedadooda weyne waxa weeye waxay yidhahaan meel baan wax ka qabanaynaa dal baan xoreynaynaa inay puntland burburiyaan bay doonayaan ujeeddo kale male ujeeddada ay shirka u qabanayaan ee howlaha u samaynayaan ee la doonayo in wax dadka layska qariyo waxa jira la qariyo waxa weeye in puntland la burburiyo
maxamuud camey ayaa sidoo kale sheegay in shirkaasi qorshihiisa uu ahaa sidii ay siyaasad midaysan u yeelan lahaayeen beelaha s c balse taasi lagu guul daraystay taas quri ma keenina waxaa keenay shirkiibaa nadaabkii ka leexday loogu talagalay oo qoraalkii la sameeyey iyo heshiiskii la galay baa laga baxay marka waxaa loo arkay shirku inuu waddadii u hayo ka leexdo waddo kala hayo waddadaasoo aan dadka daru hayn in la hayo marka sidaa daraaddeed buu uga baxay garaadku shirka garaad cabdulaahi garaad soofe ayaa ka mid ahaa isimadii wax ka soo saaray go'aamadii faraha badnaa ee bil ka hor ka soo baxay kulankii isimadaasi ay ku yeesheen deegaanada buro wadal iyo holhol iyadoo sidoo kalena isimadii kulankaasi ka qayb galay ay qaybtood ku maqan yihiin deegaanadii ay matalayeen si ay u dhaqangeliyaan qodobadii shirkaasi ka soo baxay nuux muuse birjeeb v o a